فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada barnaamijka dhuguxa waraysiyada caawa waa habeennimo jimco ay soo galayso taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay lixda bisha shanaad sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada barnaamijka dhuguxa waraysiyada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah meydadka saraakiil iyo askar jubbaland looga laayay dagaallo ka dhacay duleedka kismaayo oo maanta lagu soo bandhigay deegaan ka tirsan jubbada hoose dareenka dadweynihii daawaday ayaana caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa odayaasha dhaqanka gobolka jubbada hoose oo bogaadiye weerar khasaare badan lagu gaarsiiyey jubbaland oo shalay ka dhacay duleedka kismaayo waraysi aynula yeelanay afhayeenka odayaasha ayaad dhuuwaxa ku maqli doontaan siyaasi taageersan maamulka somalilan oo sheegay in madaxweynaha cusub ee maraykanka uu qorsheynayo in maamulka somalilan uu dal madax bannaan u aqoonsado soomaalida jarmalka oo dhibana u ah cunsuriyad xididaysatay oo ay kala kulmayaan dowladda dalkaas barnaamijka intuu socdo sidoo kale waxaad ku maqli doontaan qaabkii hore ee qur-aanka loo baran jiray iyo sida hadda loo barto maxaa farqiga ah oo u dhexeeya waxgarad labadaba waayo joog u ahaa oo aan arrintani ka waraysanay ayaan dhow waxaa idinkugu haynaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo midii caafimaadka ayaad barnaamijka sidoo kale ku dhegaysan doontaan منه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal maantay deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaa lagu soo bandhigay meydadka saraakiil iyo askar aad u badan oo maalintii shalay maamulka jubbaland looga laayay dagaalo aad u culus oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo khasaaraha ciidanka maamulka jubbaland lagu gaarsiiyey dagaaladaas ayaa marba marka ka dambeysay sii tarayey waxaana markii ugu dambeysay la xaqiijiyey in kow iyo konton askari oo toddoba ka mid a saraakiil ay ahaayeen in maamulka jubbaland looga laayay halkaas halka toddobaatan kalena looga dhaawacay haddaba waxaa maanta meydadkaasi la geeyey qaar ka mid ah deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose waa kuwaan qaar ka mid ah dadka deegaanka oo dareenkooda cabiraya wallahi maanta alxamdulilah dhibaato badan oo gaaladan ay tahay ummadda muslimiinta ah waxaa weye maanta alxamdulilah waa laga gudbay waxaan taaganahay maalin farxadeed waa maalin weyn ee nimankii noo imaan jiray ummadda maalin walba afjoogan jiray waxaan ku idhaahdaaye masaajida iyo madaafiicda noogu dhufan jiray ee ummadda banaanka isugu soo bixin jiray maanta alxamdulilah baktigooda maxaa la yidhahdaaye banaanka la soo waray ilaahay wuxuu usoo saaray ee rag ka hortaga oo ummaddana aad macnaha u dhiirigeliyey in ay isugu soo baxaan oo ay banaanka ku fiirsadaan baktigooda korkiisa alxamdulilah maanta aadaan u faraxsannahay haddaan nahay dadka deegaanka ee degmada ee wayaanta gaar ahaan baarxaani iyo maxalawaaxigeeda dadka degan aadaan u faraxsannahay iminkaan waxaa nagu yaalay gacantoodaa nagu taalay maanta laakiin waa faraxsannahay alxamdulilah wixii hore ay nagu dhigaan waa ilowle tirada aad bay u badan tahay wallahi saa maanta lama koobi karo haddaan nahay deegaanka ee degmada kismaayo gaar ahaan deg- deg- deegaanka baarxaani farxadeena lama soo koobi karo aad baan u faraxsannahay nimankii la dhibay xoolaha duqayn jiray dadka abduubin jiray layn jiray maanta baktigoodii waa waran oo nimankii aad loo dhibaatay way dadka marka shucuurtooda lama qiyaasi karo aad bay u faraxsan yihiin anigaan ka kowaha beerxaani galabta waxaa ka dhacaysa farxad aad u weyn ilaahay subxaanahu watacaala waxaa weeyaan nimankii cadowga ahaa baa maanta wuxuu gaarsan yahay fagaaraha suuqa ilaahay subxaana watacaala nimankii indhaha ayuu waxaa weye meeshaas ku baabi'iyey dagaalkii mujaahidinta ay galeen ka bacdi maanta wuxuu fagaaraha ayuu gaarsan yahay nimankii sibida ahaa ilaahay subxaana watacaala waxaa weye dhibaatadiisa ugu taagnaa waxaan marka saaka ugu faraxsanahay ilaahi subxaana watacaala subxaana watacaala min hore oo maanta wamaa rumayta id rumayta walaakina allaha sama oo subxaana watacaala la uu leeyahay dhammaanna waxaa weye sujuudda ay waxba kaga waryaashaa gacmihii mujaahidiinta ilaahay subxaana watacaala ku cadaabay ilaahay waxaan ka baryaynaa tabaaraka watacaala kuwi waxaa weeyana oo ma garanaysa ee mujaahidiinta waxaa weeye inta dambe hartay inuu ilaahay subxaana watacaala mujaahidiinta gacmahooda uu ku cadaabay marka farxad aad u weyn ayaa magalaska dareemayna aad u wanaagsan aan soo dhaweynayna insha allahu tacaala waxaan ku qiimayn karnaa waxawy farxad aad u weyn boqolkiiba boqol farxad aad u weyn dartiisa waxawey maanta islaamka iyo waxaweyne waxay u hayaan iyo cilmi sharaf iyo wanaag waxay kala gacalada islaamka ay u muujinayaan shacair maanta waxaweyn aan lasoo keeni karin baa meeshaa ka muuqda waahaga kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah dadka deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose oo maanta meel fagaaro ah ku daawaday meydadka saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka jubbaland oo aada u tiro badan oo halkaasi lagu soo bandhigay dhanka kale waxaa dagaalkii shalay halkaasi ka dhacay aada u bogaadiyey oo soo dhoweeyey waxgaradka wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose macalin maxamed cabdi duuba waa afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka jubbada hoose waxaan ka wareysanay dhacdadan ugu horeyn waxaynu weydiinay suldaan maxaad kala socotaa weerarkii shalay ka dhacay deegaanada dhacduleedka magaalada kismaayo بسم الله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Een, waxaan kala soconnaa wixii meesha ka dhacay wax badan baan kala soconnaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin dhinaca maamulka jubbaland maxaa khasaare ah oo soo gaaray oo aad maqasheen alxamdulilah khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey shalay ee bishii ahayd lix bisha kow iyo tobanaad labada kun labaatan iyo afar hijrigan u ahaa afartii bishii shanaad kun afar boqol afartan iyo lixdii khasaaraha halkaa lagu gaarsiiyey cadowga shale oo walaalaha ay ku gaarsiiyeen waxaa halkaas ku dhintay konton iyo kow askari konton iyo kowga askari waxaa ka mid ahaa toddobo ayaa ka mid ahayd saraakiil ah ilaahay baa subxaana wa tacaala ku mahadsan waxaa halkaas ku dhaawacmay ama dhaawac ku gaaray toddobaatan askarta murtadiinta ka mid ah ilaahay baa subxaana wa tacaala marka nasrigaas iyo guushaas ina siiyey ilaahay baana ku mahadsan subxaana wa tacaala waxaa kaloo halkaas ee mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacala uu ka siiyey khanaa'im fara badan oo nooc walba leh ilaahay baana bixiyey subxaana wa tacaala ilaahay baana ugu mahadinaynaa subxaana wa tacaala inuu ilaahay noo siyaadiyo ilaahayna noo barakeeyo walaalaha mujaahidiinta suldaan maanta waxaa inagu maqaalo ah in deegaano dhacduleedka magaalada kismaayo qaarkood lagu soo bandhigay meydadka saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka jubbaland sidee buu ahaa dareenka dadka ku dhaqan duleedka kismaayo waa alxamdulilah rabbi alcaalamiin dadkaa shucuurtooda waa aad iyo aad iyo aad bay u farxeen ilaahay baana subxaana wa tacaala hadde in la farxo oo ilaahay baa noo sheegay qur-aankiisana noogu sheegay allah wuxuu leeyahy qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayuqzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmi mu'miniin marka deegaanadaas maanta markay arkeen baktigii cadowgoodii ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa kusoo duulay ama diintiisa kusoo baxay haddii mar in ilaahay subxaana watacaala mujaahidiinta gacmahooda uu ku cadaabay oo ilaahay subxaana watacaala uu laayay nimanka horta ilaahay baa laayay subxaana watacaala waxay la dagaalayaanna waa kitaabka allah subxaana watacaala iyo dadkii owliyadiis ahay waxay la dagaalayaan waxay soo doonteen marka ilaahay waa dhadhansiiyey walaalaha marka muslimiinta ah oo halkaa ku nool beerxaani hadday ahaan lahayd iyo haddii aan lahayd deegaanada kismaayo hoos tago dhammaan oo harsanaya sharciga alle subxaana watacaala nimankan maalin walba waxay ugu soo baxaan u soo aadaan inay carqaladeeyaan inay dhibaato gaarsiiyaan inay macnaha taleefoonadeeda ka qaataan inay wax yaroo meelaha u yaalla hor kaga sii qaataan inay dhibaato u geystaan inay jir dilaan inay meeshay joogaan ka kiciyaan marka shalay kolley ayagoo arrinkaa ku soo socdo oo xaggaas iyo rabo walaayooyinkaas muslimiinta ay ku nool yihiin ay dhibaan baa ilaahay subxaana watacaala mujaahidiinta la kulmiyey haddee khasaaro iyo dhibaato ayaa gaaray ilahi baana ku mahadsan subxaana wa tacaala waxaan leenahay aflax alwujuuh hanii'an lakum ilaahay subxaana wa tacaala wejiyaashiinna ha wanaajiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu gumadihiinna sugo ilaahay waxaan idin weydiinaynaa midkiina shahiiday shahaadadiis ilahay inuu ka aqbalo jannatulfardowsa ilaahay geeye ayaa idinkaga baryaynaa midka dhaawacana waxaan leenahay ilaahayow dhaawacaada bogsii ilaahayow dhaawacaada noo bogsii ilaahu dhaawaco mujaahidiinta noo bogsiya ayaan leenahay waxaan leenahay walaalaha mujaahidiinta inaad sabartaan oo dulqaadataan waxaan waa cadow alla subxaana wa tacaala annaga waxaa wey haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka jubba sufla waa idin garab taagannahay habeenkii waa idinla taagannahay maalintii waa idinla taagannahay nafteennaan dhiibaynaa xoolahaynaan dhiibaynaa insha allahu tacaala suquurta dhinacaad kaga jirtaan dhinaceeda kalaa ku jirnaa gadaashiina ma taagnin garabkiinaan taagannahay biidni illaahi tacaala sabra oo dulqaata allah subxaanahu wa tacaalaana wuxuu leeyahay wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a haddaad macnaha sabartaan alla ka cabsataan waxba dhagartooda iyo maleegooda iyo shirqoolkooda waxba idinka tari maayo mujaahidiinta marka waxaan leeyahay tuquurta ku jiro inta kuwa ilaa iyo goolis ilaa iyo laamo hanii'an lakum waxaad samayseen wax lagu farxo meel kastoo aad joogtaan gaalada waxaa weeye ha la dhandhansiiyo ilaahayna subxaana wa tacaala ha laga baqo cabsida allana aan kaalmaysanno gaaladana waxaa weeye allah subxaana wa tacaala baa inoo sheegay waxa ay doonayeen waa kibir iyo isla weynin iyo istutus allah inoo sheegay marka waxaa weeye annaga aan allah subxaana wa tacaala ku xirnaanno allahna subxaana wa tacaala aan kaalmaysanno ilahayna waa inoo guulaynaa biidni illahi tacaala ugu dambayn dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolka jubbada hoose maxaad leedihiin waxaan leenahay walaayada islaamka jubba sufla muslimiinta ku noqon ku dhaqan waxaan leenahay insha allahu tacaala walaalihiina mujaahidiinta garab istaaga naf iyo maalna bixiya ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowgan maanta isku soo bahaystay diinka alla subxaana wa tacaala isu soo bahaystay inaan macnaha u garab istaagno walaalahaas maanta mujaahidiinta ah hoo iyo hiilan u garab istaagno ayaan dadka muslimiinta guud ahaan dhihi lahaa gaar ahaan waxaan dhihi lahaa dadkan maanta ku nool magaalooyinka iyagana inay ilaahay kitaabkii u soo kacaan oo ilaahay kitaabkii difaacaan cadowgan maanta haysta hadduu ahaan laha kenyaati iyo hadduu ahaan laha burundes iyo hadduu ahaan laha ugandhes iyo hadduu ahaan laha maraykanba waxaan dhihi lahaa dadka cadowga aan iska dulqaadno kitaabka ilaahay waxaan ahayn oo nasri iyo guul laga helayna ma jirto wax lagu liibaanaya adduunkan waa kitaabka allah subxaanahu wa tacaala fi dunya waalaakhira dadka muslimiinta guud ahaan marka waxaan dhihi lahaa inaad kitaabka ilaahay u istaagtaan gaar ahaanaan waxaan dhihi lahaa dadka walaayooyinka ku nool maanta waad aragtaan sharciga aad harsanaysaan wanaagga iyo kheerka iyo barwaaqada aad ku haysataan waad aragtaan ilmihiinna macaahidda ka baxayo waad aragtaan ilmihiinna dugsiyada dhammaynayo waad aragtaan inaa ilaah kitaabkii habeen iyo maalin aad akhrisanaysaan waad aragtaan inaa habeenkii amni ku seexanaysaan maalintina amni ku ganacsanaysaan meel kastana aad nabad iyo barwaaqo aad ku joogtaan xoolihiinna aad nabad iyo barwaaqo ku dhaqanaysaan wallaahi kuwaan maanta murtadiinta ah calooshood u shaqeysyaasha ah wax kale uma soo jeedaan waxay u soo jeedaan inay qabiil qabiil idin qobqabaan inay isku kiinlaayaan dhulkiinana cadow u baylihiyaan dadka muslimiinta soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa marka arrinkaas ka baraaruga oo ilaahay kitaabkiisa qabsada wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu ha ku kala tegin ayaan dhihi lahaa muslimiinta dhammaan marka waxaan dhihi lahaa ilaahay suquurtiisaas iyo jihaadka walaalahaas maanta ee naga farxiyey farax aad aan la koobi karin nooga farxiyey waxaa waay nin kasta oo muslim oo mu'min ah maanta waa faraxsan yahay muslimiinta waxaan leeyahay hala kaco hala kaco fadhiga halaga kaco soomaaliya fadhiga halaga kaco tuma haddana waa in la jihaada hadde oo walaalo la helo u jihaada oo macnaha u dhabar adeega moogtahay jihaadkan wuxuu rabaa dhabar adeeg ayuu rabaa dulqaad buu rabaa allah subxana awaamirtaas uu bixiyey aan qaadanno aan u hoggaansanno wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waagaagkaasi wuxuu ahaa macalin maxamed cabdi duubaa afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka jubbada hoose oo aan ka wareysanaynay dagaal maalintii shalay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose oo maamulka jubbaland khasaare culus lagu gaarsiiyey فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا barnaamijka dhow xawareysiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan markaa waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka caawawa xalqada koob iyo siddeetanaad doctor qorax ayaa inoo soo jeedinayaa أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا dictor caawa bal noo sharax cudurka loo yaqaana xinjirowga bismi illaahi araxmaan araxiim aad iyo aada u mahadsan tahay Een, cudurka loo yaqaano hemofilia luuqadda ingiliishka Een, soomaaliya lagu yiraahdo xinjirwaaga waa is a mostly inherited genetic disorders that impairs the body's ability to make blood clot oo macnadu ay tahay waa xaalad caafimaad darro oo qofka kasoo wajahayso uuna ku dhasho dhaxalna ay tahay taasoo caqabad qofka ooga noqonayso inuu samaysto xinjirtii dhiigga ku dhex jirtay taasna hadhow ay keenayso qofka inuu dhiiggiisii markii waxba jaraanba uu hari waayo maadaama xinjirtu ay qaabilsan tahay dhiigga inay xirto noocyada u kala baxa waxaa kamid ah eh, hemophilia a hemophilia b hemophilia c iyo acquired hemophilia saddex afarsa loo kala saaraa Eh, calaamadaha qofka markii la rabo in la ogaado waxaa kamid ah history qofka waa la wareysanaya wuxuu ku sheegi doonaa inuu jiri jiray dhiigbax yaraantiisi inuu dhiigbixi jiray laga soo bilaabo xilliga guurguuradka lagu arkaa caruurta in maqaarka hoostiisa uu soo galaan dhiig Eh, xilliga markay wax jiraan oo kaleeto waxaa la arkaya dhiiggi oon istaageynin early age oo symptoms la arkaya waxaa la arkaysaa eh, bleeding disorders of in the family haddii lasii wareysan waxay leeyihiin qoyskao dhan baa noocaas qabo waxaa kaloo jirto in qofka lagu arko general weakness tabardarro guud eh, bruises qofka oo waxaa arkaysaa maqaarkiisa uu soo dhexgalay dhiig hadduu cad yahay aalaba anemia maadaama qofka dhiigbax uu ku dhaco madax xanuun qoorto adkaato lalabo tabardaro eh, matag oo dhiiga ah maadaama derbiyada caloosha ay laftigooda ay lahayn xanjir dhiigbaxay samaynayaan milena saxarado dhiig soo raaco abdominal pain hematuria oo ah kaayada oo dhiig lagu arko post circumcision bleeding oo ah cunuga markii la godo inuu dhiig baxo waa mararka la gartabo ilmaha yarka ah ibitaxis sangorarka oral mucosal hemorrhage oo ah afka xuubka gudihiisa ku dahaaran oo dhiigbax ka imaada xilliga cadaysiga weliba ilkaha markuu qofka cadaysanayo waxay mer- mararka la gartay kamid tahay weyna jiraan cudurro lagu qaldi karo haddee gingivi- gingivitis oo kaleeto isna dhiigbax wuu leeyahay laakiin waa un la kala saaraya hemoptysis qofka oo lagu arko inuu candhuuf xaaka ahaan uu tufaayo joint pain xibnaha oo xanuuno kala goysyada Eh, cudurkan marka la rabo in la baaro waxyaalaha go-aanka looga gaaro waxaa kamid ah clinical pictures calaamadihi aan soo sheegay Eh, mashiintan depression diagnosis cbc oo platelet lagu arko abtt ct scan ama an mri for intercolonial hemorrhage hadduu dhiig bax uu ku daato spinalka spinal corka iyo maskaxdii haddii dhiiga u galo waa lagu ogaadaa thrombin time oo kaleeto prothrombin time kulli waxaan wal ogaadaa ultrasound for joints maadaama uu qofka xibnaha calaamadaha ugu badan oo ka sheegana ay tahay ultrasoundka la isticmaala asna Eh, complicationka marka cunuga qofka uu ku reebi karo cudurkan waxaa kamid ah deep internal bleeding inuu dhiig bax gudaha uu dhaco joint damage in dhiiggaasi galay xibnaha kala baro and inuu dhiig baxaasi uu dhibaato u geystay xibnaha transfusion transmitted disease infection cudurada maadaama qofkan ay ku maqan yihiin factor badan factor eight factor nine factor ten ay ka maqan yihiin waxaa ku qasaba qofka lagu daweeyey dhiigga in lagu shubo si uga helo faktarada ka maqan oo ka qayb qaadan jiray koloodka ama xinjirta inuu sameeyo cuduro badan baa dhiigagaas xambaarsan yihiin yuu qaadi karaa adverse reaction waxaa laga yaabaa dhiigagaasi inuu qofkaasi uu la falgalo kadibna ay tafaacul ama iska hor imaadaan intercranial hemorrhage waxaa dhici kartoo kaleeto in maskaxda lafaheeda meelaha godadka ah ku taala inuu dhiig baxaas ku daato Eh, cudurkan daaweyntiisa waa isbitaalka in la imaado oo la baaro daawadiisana way taalaa marka xarumaha fariimaha u diray waxaa kamid ah inaan la iska gudin ilmaha ayagoona la ogaanin xinjirta dhiigooda sababtoo cudurkani wuu qarsoon yahay wuxuu sugayaa keliya inuu qofka dhaawacmo ama uu murxo ama dalqada in la gooyo oo kale in laga ilaaliyo ama laiska jiro ayadoon la ogaano cunugaani dhiiggiisa xinjirtiisa in la ogaado ku dhex jirto waxaa kaloo kamid ah genetic test before pregnancy hooyada iyo aabaha laftigooda inay genetic ahaan is ogyihiin inay faktarada ay ka maqan yihiin in kale haddii hooyada uur yeelatana in laftigeeda haddana la ogaado cunugay xambaarsan tahay ma ayadu raacay mase ma raacin hooyada marka dhashay kadibna cunugaas laftigeeda in la fiirsho si loogu talagalo cunugaasi loona ilaaliyo cunuga markii la dhalo oo kaleeto haddii la ogaado inay faktaradan ka maqan yihiin waa la siin karaa aad iyo aad aa umahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
عظيم هو السامي لدين عظيم waa hagaag markaana aynu aadno dhanka iyo gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya mid ka mid ah siyaasiyiinta maamulka taageersan somalilan ayaa wuxuu sheegay in madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump boqolka maalin ee ugu horeysa uu xafiiska jooga uu u aqoonsan doono maamulka la baxay somalilan dal madax bannaan oo soomaaliya intiisa kale aan ka tirsanayn arrinkan ayaa wuxuu sheegay inay guul u tahay iyaga barnaamijkoodan ay heritage foundation ay qortay ee barnaamijka siyaasadda ee laba kun iyo shan iyo labaatan ee xisbiga jamhuuriga ah ee donald trump ku shaqaynayay wuxuu qoraya boqol- boqolka cisho ugu horreeya inay somaliland la ixtiraamo innagu gaar ahaan markii madaxweynuhu maraykan tegey ciddii nala shaqaynaysa waxay ahayd xisbiga doq- xisbiga jamhuuriga bay ahaayeen saaxiibada ugu badan ee baarlamaanka maraykanka ku lena waa iyaga arintii sharciga ahayd ee maraykanka la mariyey kongresska laga ansixiyey iyo imaanshihii maraykanku ay doonayeen barbareen maadaana xisbiga duqma waxa waday xisbiga jamhuuriga waday marka xisbiga jamhuurigu aragtidiisa uu arkay inay somalilan madax bannaan inay geeska afrika danta u tahay ayaa xoogoobaysa tan ah war meeshan soddonka sano dhowr iyo soddonka sano lacagta lagu gurayey ee magaranaysa black holka noqotay yaan waxba kasoo noqonayn dee lacagteena maxaan u siinayna meeshan shaqaynaysa ee doorashooyinka qabsanaysa ee hore u soconaysa aynu la shaqayno marka aragtidaa ee, gaar ahaan safarkii madaxweyne berigii uu tegey uu la abuuray ee xib- xisbiga jamhuuriga lagu abuuray ayaa maanta miiska saaran xisbiga jamhuurigu cadowga u- marka marka dunida eegta qaabkay u samaysan tahay xisbiga jamhuurigu cadow xataa uma arko ruushka iyo waxa cadowga koowaad ee xisbiga jamhuurigu waa china macnihii si iyagu u arkayaan maaha xisbi ahaa laakiin dowladda interestka dowladda maraykanka dunida ay ku leedahay cidda advisoryga macni cidda kasoo horjeeda ee tartan kula jirta ee ka ciriirisanaysa awoodda dunida geeska afrikan china laga ilaaliyo oo aanay saameyn ku yeelan oo dhaqaalaha dunida ee halkaa maraya maraykan tegaya baddeyna hormaraya aanay china kaantaroolin ayay Mare- ay Mare- ayay ka shaqaynayaan xisbiga jabuuri gaar ahaan maraykanka marka imika waynu ogno dee china saameyn badan buu ku leeya geeska imika jabuuti bays weyn buu ku leeyay dhaqaalaha ugu badan buu bixiyaa dekedaha ugu badan buu ka sameeyey halkaa dee wuxuu dhintay dhashuu dhigtay wadamadan kale ee geeska afrika ku noola ay ku yaalana aad buu saameyn ugu yeeshay marka aniga waxay la tahay istiraatiijiyadda soomaaliya iyo maraykanka isu keenaysaa waa istiraatiijiyad ah china saaxiib maaha oo inaguna dee waa inagan taiwan keenay taiwanna cilaaqaad fiican bay la leedahay xisbigan gaar ahaan jamhuuriga la leedahay marka inaga interestka isku keen keenaya waa kaa ka labaad waa danta maraykanka oo aanay soomaaliya ka dhex arkayn marka taana waxa laga yaabay miiska inay iska dhigaan Een, arrintan somalilan iyo etoobiyana oo runtii sanadka imika lasoo sanadka imika aynu ku jirno cadaadis badan uu maraykanka ka imanayeen oo etoobiya iyo somalilanba lagu cadaadinayay lalahaa arrintan maaragtay ay hoos u dhiga ama ma fulin kartaana meesha way ka baxaysaayo هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa idinku soo maqan oo barnaamijka dhuuxa aad caawa ku maqli doontaan balse waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka habeen walba oo jimco ah ayaan xubintan waxaan idinkugu soo gudbinaa barnaamijka dhuuxa waraysyada maxamed sheekh ayaa inoo soo jeedinaya
aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka ah oo alaaba habeen weliba jimco aad ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan taasoo aan kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa ee howlgalladii ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobadan toddobaadkan diiwaan gelinay ee aan soo ururiyey caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah horaantii toddobaadkan maalintii sabtida soddonka bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku aadineed labada bisha noofembar sannada laba kun afariyo labaatanka faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helay weerar qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen xero ee askarta maamulkala baxay jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka kaamajaroon ee duleedka magaalada kismaayo xerada ay ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerareen ayaa lagu magacaaba mary waxaa weerarkaasi lagu dilay ugu yaraan lix askari oo ka tirsan askarta maamulka la baxay jubbaland halka lagu dhaawacay laba iyo toban kale iyadoona nolol iyo geeri lagu laayahay laba kale waxaana intaa dheer khanaa'imka ay ciidamada mujaahidiinta soo furteen ka mid ah shan qori oo ak afartan iyo toddoba ah hal qori oo ah qoriga sida daran dooriga u dhaca ee loo yaqaano bikemka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeendheelmada waxay ku qaadeen saldhig oo askarta maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur ee gobolka bakool maalintii axadda aynu soo dhaafnay kowda bisha jumaadul awal sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada saddexda noofembar laba kun afar iyo labaatanka ciidamadu hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xero ay ciidamada soo duuliyaasha uganda ay ku leeyihiin deegaanka bufa oo ay hoostaga degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka shabeellaha hoose ayaa weerar ku ekeeyey saldhiga askarta dowladda federaalka ku leeyihiin xaafadda mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye guutada jugta culus ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacday xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin dalkeena soomaaliya khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay duqeynta ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen xerada xalane oo ku taala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya inta la ogyahay dhimashada ayaa gaartay saddex cadaan ah oo ka tirsan shaqaalaha u n-ka sidoo kale waxaa duqeynta ku nafwaayay laba askari oo yugandhees ah halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo ka tirsan ciidamada yuganda sida lagu sheegay war ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab markan iyo gobolka jubbada hoose dagaalyahano aada u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhiga ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka buule xaaji ee dhacduleedka magaalada kismaayo dagaal in muddo a socday kadib oo labada dhinac ay iswadaarsadeen hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo gaaray ciidamadii halkaasi lagu farasaaray markaan iyo n f d ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulka n f d ee ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa fuliyey weerar qaraxa oo lagu beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada kenya askarta qaraxa lala beegsaday ayaa marayay inta udhexaysa degmooyinka arabya iyo mandheera waxaana goobta lagu gubay gaari koyal ah oo ay lahaayeen ciidamada kenya iyadoona ilaa iyo haatan aan helin cadadda rasmiga ah khasaaraha gaaray ciidamada kenya isniin labada jumaadul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada afarta noofembar laba kun afar iyo labaatanka faahfaahin ayaa laga helay madaafiic ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen xiro ee askarta maamulka la baxay jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka buule xaaji oo kaabiga ku haya magaalada kismaayo madaafiicdaas ayaa lagu dilay hal askari halka lagu dhaawacay sideed kale sidoo kale ciidamada al-shabaab ayaa qarax ku weeraray guri ay xaafad ka tirsan magaalada baydhabo kaga sugnaayeen askar ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed ilaa iyo haatan warqabadkeena ma soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan qaraxaas talaado saddexda jumaadul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan shanta bisha noofembar sannada laba kun afar iyo labaatanka gaari cabdibilaaho ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu burburiyey duleedka degmada qaycad ee gobolka mudug qaraxaasi ayaa waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka war ay baahisay idaacadda al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in qaraxaasi lagu dhaawacay sideed askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka laba ka mid ah waxaa ka go-ay lugaha halka laba ka mid ahna ay gacmaha ka go-een maalintii arbacada afarta jumaadul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada lixda noofembar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar saf ballaaran ku qaaday xero askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur ee gobolka bakool in muddo ah daryanka iyo rasaasta ayaa ka dulhilaacaysay xerada ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ee ay ku leeyihiin degmada xudur ee gobolka bakool weerar madaafiic ah ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku asqeeyeen xero askarta kenyaati ay ku leeyihiin deegaanka eegay ee hoostaga dhadhaab oo ka mid ah gobolka gaareysa ee ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya weli waxaan ku guda jirnaayo xubintii dhacdooyinka toddobaadka dagaalo culus oo faraha lisaga gubtay oo ka dhacay inta udhexaysa deegaanada beerxaan iyo janaac cabdalle oo dhacaduleedka magaalada kismaayo ayaa lagu dilay askar ka tirsan maamulka la baxa jubbaland markan iyo gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye oo ku socdaalayay deegaanka laanta buure ee gobolka shabeellaha hoose ayaa qarax culus waxayla beegsadeen guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab askarta waxaa goobta loogu gubay gaari taw ah oo ay wateen mar kale iyo gobolka jubbada hoose dagaalo dhowr jeer lagu jabiyey ciidamo ashaamud ah oo ka tirsan maamulka la baxa jubbaland oo saf ah iyo cutub yo aad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dhacay deegaano dhaca duleedka magaalada kismaayo dagaaladan ayaa waxaa khasaare baaxad leh lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland war ay baahisay idaacadda al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in weeraradan lagu dilay koob iyo konton askari oo ka tirsan ciidamada jubbaland halka lagu dhaawacay toddobaatan kale sidoo kalena ciidamada mujaahidiinta al-shabaab hub iyo saanado militari ay gacanta ku dhigeen khamiis shanta jumaadul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada dhinaca kaleedna ku astaysaneed toddobada bisha noofembar sannada laba kun afar iyo labaatanka qarax ka dhacay degmada afgooya ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu dhaawacay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar kale ku rogaal celiyey saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool ilaa iyo haatan warqabadka idaacadda alfurqaan ma soo gaarin faahfaahin dheeraad oo ku saabsan weerarkan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo ad kaga bogateen qodobo kala duwan oo toddobaadkan sii dhammaanaya kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaan xubintanteeda kalean hawada dib aan ugu kulmayno sidaas iyo nabadgelyo aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhuuxa waraysyada iyo cabdisamed cabdulaahi
muxuu yahay farqiga u dhexeeya qaabka hadda qur-aanka kariimka lagu barto iyo qaabkii hore ee qur-aanka lagu baran jiray nabadoon mukhtaar xuurshow wuxuu ka mid yahay waxgaradka soomaaliyeed labada qaab ee qur-aanka loo bartayba waayajoog ayuu u ahaa wariyehna maxamed ciise ayaa arrinkani ka waraysay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu Een, nabadoon mukhtaar xuushow xasan een, nabadoon dhuwow soo dhowow een, maanta wareysigeene wuu ka duwan yahay wareysiyada hore waa wareysi aad u qiimo badan islamarkaana mug weyn leh wuxuuna ku saabsan yahay qaabkii hore ee qur-aanka loo baran jiray iyo hadda maxaa u dhexeeya Een, midaas intaan u gudagelin nabadoone adiga een, imise sanad qur-aanka kusoo baranaysay qaabkeese qur-aanka usoo baratay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Ee, ta aniga qusaysa marka aan ka bilaabo aniga waxaan qur-aanka kusoo bartay muddo saddex sano ah taqriiban oo lixdii bilooda ugu horeysa ee farbaridda iyo waxaas ay aheeday laba sano iyo barna xifdinta ayaan uga soo baxay saddexdaa sano ayaan guud ahaan kusoo bartay qur-aanka waa tahay qaabkeed wax kusoo barata marka qaabka noo bayaamay bismillahi raxmaan raxiim ee qaabka aan kusoo bartay waxay aheeday qaab uu macalinku uu dugsiga uu fadho oo dugsigaas uusan ahayn dugsi guurguura dugsi rasmiya uu yahay Ee, taqriiban ardada dhigata ay dhan tahay konton arday ay dhammeeday ardada aan isku markaas dugsiga ee, wada galnay mar marna aan ka wada baxnay kontonkaas marka ee, macallinku si toos oo dugsiga u joogo una fadhiyey Ee, xilliga ee, la barahay waxbarashadu ay noo bilaabaysa waxay aheeday bacda salaatu subxi ayaa dugsiga la tegayey markii la tago ee, waalidiinta waxay ku dadaali jireen ee, in ilmuhu iyagoo markaas quraacdooda qabo raashinkooda soo cunay inay dugsiga yimaadaan xilligaas marka ee, markii macalinkuna wuxuu kusoo deeyahay markaas ee, salaadda subax ka bacdi markaad u tagto waxbarashada sidii loo bilaabo waxaa lagu soo deeyahay ee, lix saaca lagu soo deeyahay lix saac waxaa la imaahaya guriga qadaa loo imaahaa markii la qadiyo hal saac ka bacdi waa la naqahayay hadduu toddoba saac toddoba saac bar dugsigaa la tegaa markii la tago haddii ee, aadan ahaynin ee, qaybta hore huruujeedka ama qaybta hoose aadan ku jirin subacyada hoose aadan ku jirin waxaa dhici jirta in ee, jalaad jalaad la subciyo waxaa jiri jirta ilaahay kuma daraadee casharo kaloo la dhigaa jiri jirtay Ee, waxaa jira ee, casharo duriiris looga baxaya jira oo ilaahay kuma daraadee kuwii gadaal ahaay oo fog oo la- oo muddo muddo lasoo dhaafay ka hor kuwaas waa la dureeraa bisin laba bisin ilaa saddex bisin saasaa loo dureeraa subca joogta ahna waa jira oo jalaada waaya dureeriska ama dareeriska jalci bal maxaa qaabka u ahaa dariiriska waxaa macallinku wuxuu ogaahaa casharadii aad soo martay in ay kaa madoobaadeen iyo inaad toos u hayso markaasuu wuxuu ku leeyahay labada bisin ama saddexda bisin oo ku- aad su- ka soo gudubtay tusaale ahaan oo ku leeyahay saddexdaas bisin ka soo bax si toos uga soo baxay waa akhree marka hal maraad ka baxay saddexdaas waa ka waayahay een hadda qaab baa lagu bartaa markaasna qaabkaas usoo barateen dugsiga qur-aanka marka een waagaas een qur-aanka een yacni qoradiisa ma buugaa la isticmaali jiray mise looxaanta caadiga Ah, waxaan isticmaali jirnay looxaan keliya la isticmaali jiray ardagu markii uu fartaba uu ka baxo waa in looxdaysi ugu yaraan ay gaarto afar loox ay gaarto afartaas looxu marka ardagu qur-aanka ku dhigaa qur-aanka markii eh, aad dhigto casharka waad ka baxaysaa casharka maanta aad ka baxdo kadib ilaahay kuma daraada waxaa jira casharka aad dhaqi rabto looxa aad dhaqi rabto dhaqmaa la yidhaahdaa waad ka soo baxee isagana waad akhree isagoo adoona ka bixin xataa la dhaqima looxaas marka si kaasuna uu kugu jilcanaado kan horena loo wado sidaasu casharadu ku soo cajireen waa tahay een marka qaabkaas hore ee qur-aanka lagu baran jiray iyo hadda maxaa u dhexeeya Ee, bismillaahi ee, qaabka hadda loo barto ardada aan meelo badan iyo dugsiyo quraayin badan oo aan arkay waxaad moodaa inay ka duwan yihiin sida aan anagu wax ku soo barannay sababtoo ah hadda dugsiyaalka qaarkood inta badan looxaan maba taallo waxaan arkaya buugaag wax lagu qorayo buugaagta waxaad moodaa marka in ilaahay kuma daraade haddii xagga qorista ay tahay iyaga xagga xif- xifdintaba ay tahay in aysan ay, ee, looxdi inaysan gudin oo looxdu ay aad ay u horumarsaneedaan uma aalimooda hadda sababta waxaa waaye bug waa warqad uu ka samaysan yahay warqadda waxaa laga yaabaa inay go'do ilmuhu isku dhaqaala ma ahan Ee, waad aragtay ku- kutubaha qur-aanka xataa oo hadda dugsiyada yaalla sida u jarjaran yihiin waad aragtay annaga xilliga aan waxbarahaynay kutubka iyo ardaga macallinku aad ugu kontarooli jiray waxaa dhici jirta in ee, kutubka uu lahay ee, gal loo tolay isaga oo af dheer le- afka dheer dun ku laheeda dheer oo lagu soo wareejiha lagu xiraayo gar- garabka lagu suraayo laheeday kutubaha marka aadaa loo taxfiidi jiray loo xafidi jiray hadda waxaad moodaa ee, dugsiyada qur-aanka marka ardada xataa aadaysa kitaab kitaabaha ay wataan maaragtay waa cunugu waa waa wataa inkastoo hadda qandi uu ugu jiro oo ilaahay kuma daraado ay dadaalayaan haddana dadaal kuma dhama ardadii hore Ee, waxaad moodaa ee, dugsiyada markii labada qaybood la isu fiiriyo qaybkii hore macallimiintu wax u bari jireen iyo qaabkan hadda waxaad moodaa inay ee, labada dhan ee, qaabba uu dhan ku wanaagsan yahay hadda haddii aad fiiriso macalimiinta allah xifdiyo kuwii hore iyo kuwanba dhammaantooda wada wanaagsan yihiin kuwa hadda jooga waxaad moodaa qaabka tajwiidka ah ardada wax lagu baraa xagga macalimiinta ama xilligan waxbarahayna aaday ugu yareeday tajwiidka dugsiyada dadka wax laguma bari jirin waxay aheeday qur-aanka si caadiha loo bari jiray laakiin xifdinta aad iyo aad boqolkiiba boqol waxaad moodaa xilligii hore in xifdintu ay aad u fiicneeday taasina waxaan aan tusaale uga dhigi karaa ama ilaahay kuma daraadee aan u nisbay karaa oo u sababay karaa dadaalkii ardada xilligaas hayday iyo xilliga hore dugsiga la tegi jiray soomaalidu qaarkeed guurtay ahaa jireen waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inaan lagu nagaa jirin oo dugsiyada habeen la dhigi jiray oo aysan jirin fursadaas badan oo ay dadku ay meel deegaan ay ku noqdaan inaysan jirin xilligaas marka waxaa la isticmaali jiray sidaas maqal ay ugu tahay maahan anugu qaabkan wax kusoo barta ma ahayn in dib la shido iyo noocaas wax lagu soo bara jiray oo ilaahay kuma daraadee macallimiintu sidaas dadaalkaas ay bixi jireen ardaduna maalintii ay waalidiintooda ay hawsha la qaban jireen habeenkana dugsiyadaas laisugu imaan jiray laakiin waa qaab aad iyo aad nooga horreeyey waayahay ardayda hadda waxaa laga yaabaa soo qur-aan ka dhammeynin ama qur-aanka dhex u maraayo in iskuul la geeyo ardayda hore sidaas ma ahaan jirin annaga horta iskuulkeennu wuxuu ku soo aaday xilli qur-aanka aan aad u baranay aan dugsiga hoose bilownay ilaahay kuma daraadee macallinkuna marka wuxuu u oggolaa jiray ardada kuwa qur-aanka bartay ee hore u dhammeeyey oo macallinkeennu u oggolaa jiray kuwa kalena wuxuu dhihi jiray waa arday yaryara oo ilaahay kuma daraadee taxfiid ma ahan qur-aanka weli kuma ahan kuwaas marka iskuul lama geeyi jirin inkastoo iskuulka xilligaas uu ahaa iskuul qasaba oo ilaahay kuma daraadee ard walba in la geeya la rabay xifdinta kitaabka qur-aanka kariimka ah mar kastaba macalimiintu way boori jireen haddii ay tahay kuwii hore iyo kuwa dambo intaba way boori jireen laakiin waxaad moodaa kuwii hore inay aad iyo aad aad loo dhowri jiray marka waxaad moodaa xilligii horena aad loogu dadaali jiray haddana ma ahan in ay macalimiinta hadda ay yani hala dayaca ay leeyihiin ma ahane waxa waaye ilaahay kuma daraadee dhowrsi hore aad u fiicneeday iyaguna labada dhanba macalimiinta kuwii hore iyo kuwaanba waa ardada aad ay ugu tirtirsayaan in kitaabka qur-aanka la dhowro sharafkiisana aad loo qiimeeyo
وذقت الرضا وزالت عن القلب
qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay soomaalida ku nool dalka jermani ayaa waxa ay dhibana u yihiin cunsuriyad xididaysatay oo ay kala kulmayaan dowladda dalkaas waxaa haysata caqabado aanay kala sinnayn dadka kale ee soo galootiga ah ee dalkaasi tahriibka ku tagay mid ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalka jarmalka ayaa wuxuu ka sheekeynayaa caqabadda ay la nool yihiin soomaalida dalkaas isagoona tilmaamay in dowladda jarmalka aanay aqoonsaneyn warqadaha ay bixiso dowladda federaalka horta waddanka jarmalka soomaalida ku nool waa soomaali aada u badan inkastoo aan lala barbardhigi karin soomaalida ku nool wadamada kale sida u k sweden iyo wadamada kale oo soomaalidu ay ku badan yihiin waddanka jarmalka marka dadka inta badan ee soomaalidu waa dad muddadii u dambeysay kusoo badanayay waxaana jiro caqabado aad u tiro badan caqabaduhu aad bay u tiro badan yihiin ma ahan caqabad shakhsiyan markaan kasoo tagno caqabadaha qofka shakhsiga haysato waxaa jira caqabado guud oo qofkan inuu yahay soomaali caqabad ku noqonaysa macnaheedu waxay tahay qofkan markii uu soomaali yahay jinsiyadiisuna soomaali tahay waddanka jarmalka waxaa looga aqoonsan yahay qof aan identity lahayn ama wax aqoonsi aan lahayn macnaheeduna waxay tahay qofkaasi lama caddayn karo inuu soomaali yahay yani luqadda uu ku hadlaya soomaali keliya laguma noqdo laakiin waa inuu dukumenti wataa dukumentigii ka dambeeyey kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii bishii january wixii ka dambeeyey oo lasoo saaray xitaa dowladda hadda jirto haddii dukumenti soo saarto ma ay aqoonsana waddanka jarmalka taas baa waxay horseeday dhowr caqabado caqabadda koowaad oo ah caruurta dadka soomaalida ay dhalaan oo waddankan jarmalka ku dhasha ma ay helaan waraaqda dhalashada oo saxda ah waa tan koowaad waraaqda jarmalka ee dhalashada ah waxaa la siiyaa qofka la og yahay waddanka uu ka soo jeeday micnihiisa waxay tahay micno ma lahan inuu qofkan isbitaal jarmalka ku yaalay uu ku dhashay balse iyagu waxay doonayaan qofkan qofkii dhalay meesha uu ka soo jeedo marka waxaa dukumentiga looga qoraa qofkan ma cadda cidda uu yahay micnaheedu waxay tahay lama siin karo waraaq dhalasho ah sidoo kale caqabada kale oo jirto waxay tahay oo dukumentiga soomaaliga aan la aqoonsaneyn inaysan dadku isku guursan karin sharciga waddanka diin ahaan waa isku qabaan laakiin sharciga waddanka iskuma guursan karaan taasina waa caqabad waa caqabad caqabad weyn oo waddanka jirta maadaama dukumentiga soomaaliga ah aan jarmalku aqoonsanayn micnaheedu waxay tahay jarmalku wuxuu guursan karaa qof waxay isguursan karaan markii labadoodaba ay yihiin laba qof oo aan dad kala qabin micnaheedu waxa weeye ma jiro dukumenti soomaaliyeed oo caddayn kara in dadkan ay guur kale ku jiraan iyo in kale maadaama dukumentigii soomaaliga aan la aqoonsanayn taasi waa mid midda ugu dambeysa oo aan rabo inaan kusoo darana waxay tahay xilliga dhalashada dadku ay qaadanayaan dadka wadamada kale dukumentiya safaaradahooda kasoo qaataan deetana waa la aqoonsadaa deetana waxaa la siiyaa dhalashada weyn marka wadan wadankan culayska ugu weyn oo haysta waa saddexdaas qodob oo dukumentiga soomaaliga aan la aqoonsanayn waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaana caawa ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada intii uu socday maxamed sheekh ayaa igala qayb galay kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
السلام